saldhiga booliiska degmada cadaado ayaa lagu qabtay shir muhiima oo loogu hadlaya xoojinta amniga degmada cadaado iyo deegaanada hoos yimaada iyadoo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolkan degmada iyo laamaha amniga iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiir dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka galmudug gudoomiyaha gobolka galguduud maamulka degmada cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali shilin ayaa ugu horeyn ka hadlay shirka intan oo ciidana ama talis boolis waxaa laysugu keenay in ay howlgal cusub oo amni xaqiijina ka sameeyaan deegaanka iyo deegaanada nagu xeeran oo roobabka laga degay si looga hortago mararka qaar shaqaaqooyinka ka yimaada oo dadka loogu soo digo in aan la aqbali karin xilliga ilaahay roob keena in nicmadiisa wax ka soo horjeeda la sameeyo runtii waa u mahad celinaynaa ciidankan oo waxaan kaloo ka mahad celinaa isku xirnaanta hay-adaha ammaanka galmudug oo isku xiran oo degmo kasta markeeda la xoojinayo iraahdo sida taliyaha saldhigu uu sheegay deegaanka lagama ogolaan doono degmada iyo hareeraheeda iyo magaalada gudaheedaba qoryaha habka sharci darrada ah dhanka kale taliyaha saldhiga degmada cadaado xasan cali xuseen iyo gudoomiyaha gobolka galguduud cilmi cali ganay ayaa si wada jira u sheegay muhiimadda ay leedahay ilaalinta amniga waxaan halkaan u taagannahay galabta haddii ilaahay idmo inaan ka howlgalno degmada cadaado iyo deegaanada hoostaga si aan u xaqiijinno ammaankeeda shaqaaqooyinka yaryar iyo dadka ku ciyaaraya amniga inaan ka hor tagno waxaa noo curtay roobab sida aan hore u arki jirnay waxaa ka yimaada
oo loo yid meeshaan in la xoojiyo lana xaqiijiyo nabadgelyada oo ah la filayo marka roobku do'o xoogaa dadkeennu waa qooqaan meeshii mahadnaqa ay ka samayn lahaayeen bay xoogaa dhaqdhaqaaq amniga aan ku fiicnayn ay sameeyaan waxaa kaloo laga hadlayaa oo la xusay inay dembi tahay iyaduna dhirta oo la jaro oo qoyan ama la qallajiyo wasiir dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka galmudug shariif ayaa bogaadiyey ahmiyadda shirkan oo uu leeyahay amniga iyo ilaalinta bulshada ku nool degmada cadaado iyo deegaanada hoos yimaada waxaa maanta laga hortaga ay ka hortag waaye hadda gadabatag ma wadno maanta waxaa laleeyaha laga hortago dadka maaragtay xilliga barwaaqada dhulka iyo khayraadkii meeshay alxamdulilah dhihi lahaayeen maanta iskaga hor imaanay marka ayadana waa in kaga mahad celinaynaa marka xiga ciidamada deegaanka maxuusleyda amniga deegaankan waa sugan yahay qor in loo qaato looma baahna shirkan ayaa qayb ka ah shiro lagu qabanaya degmooyinka duul goboleedka galmudug kuwaas oo looga hadlayay sidii loo ilaalin lahaa amniga bulshada wada degta degmooyinka duul goboleedka galmudug